إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله من الجاهلية التي أبطلها الإسلام القبلية وحمان خطبة أنه أي كساب سنتهي بإذن الله جل شأنه إن أي كم تهي جاهلية دي إسلام كمركو يمد بابيي ee jiridda uu saaray salka uu siibay inay ka mid tahay jaahiliyadda la yidhaahda alqabaliya in reernimo laysugu duulo ama reernimo waxa weeyaan laysugu hiiliyo dulmiga iyo xumaanta garab iyo gaashaan laysugu siiyo waxa qabyaaladda la yidhaahda ama casabiyada reernimo in waxa weeyaan dulmi iyo gardarro iyo wax kasta garab iyo gaashaan laysugu noqdo oo iyada laysku qiimeeyo oo iyada laysugu faano oo iyadu ay noqoto miisaanka wax lagu qiimeynayo jaahiliyadda noocaasihi waxay ka mid tahay arrimihii jaahiliga ahaa ee islaamkeenna sharafta badan markuu yimid uu siibay ama uu baabi'iyey walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi fii kitaabihi alkariim يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إلهي وحور جل شأنه isagoo tilmaamaya asalkeenna iyo halka aynu ka soo jeedno yaa ayuha الnaasu inaa khalaqnaakum min dakari waunhaa dadkiiow waxaanu idinka abuuray mid lab iyo mid dhadig waa aadam iyo xawaa labadaasaad ka soo jeedaan oo asal iyo asaas idiin ah allah waxau idhi wajacalnaakum shucuuba waqabaa'ila litacaarafuu waxaananu idinka yeelay shucuub iyo qabaa'il kala duduwan laakiin maxaanu idinka yeelay shacbiyada iyo qabiilooyinka kala duwan ma inaad isugu duushaan ama isugu faantaan ama iyada aada qiime iyo miisaan ka dhigataan laa ilaahay waa tilmaamay xikmadda iyo ujeeddada ka dambaysa inay dadku qabaa'il kala duwan noqdaan oo alla waxau idhi litacaarafuu si aada isugu garataan oo ruuxu qofka qaraabadiisa ah qofka dhiiggiisa iyo dhaxalkiisa leh si uu u aqoonsaduu u garto ilain xigtada iyo qaraabadu xuquuq gaara ayaa ay leedahay oo ay isku yeelanayaan dadka aqaaribta iyo xigtadu waxaa alla markaa xikmadda iyo ujeeddada ku tilmaamay litacaarafuu si aada isugu garataan waxay ilaahay weliba ka daba keenay si aan loogu dagmin oo anaa ree hebela sharaf iyo qiime aan loo moodin inna akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa waxa idinku karaamo iyo sharaf badan ka idinku alla ka cabsiga badan ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey ina allaha caliimun khabiir ilaahay baana xogogaalu ah oo u cilmi badan ka cabsida iyo cibaadada leh walaalayaal haadihi alaaya waxay inoo tilmaantay awalan in waxa weeyaan qabaa'ilka iyo shucuubta laynaga dhigay ujeeddada laynooga dhigay ay tahay oo keliya in laysku garto oo laysku aqoonsado waxaana ilaahay inoo tilmaamay waxa qiimaha iyo qadarka lagu helayaa inuu yahay oo keliya taqwa allah wax kaloo laysdheeryahay ma jirto saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra qiila yaa rasuula allahi man akramu nnaas waxaa la yidhi rasuulkii allow dadka yaa ugu sharaf iyo karaamo badan qaala atqaahum wuxuu yidhi ka ugu alla ka cabsiga badan qaaluu laysa can haada nas'aluk waxay yidhaahdeen taa kuma waraysanano kuma weydiinayno qaala fa yuusufu nabiy اllah ibnu nabiy اllaah ibnu nabiy اllaah ibnu khaliil اllaah waxa uu yidhi haddaba nebi yuusuf waa nebigii ilaahay ee nebiga ilaahay uu dhalay ee nebiga ilaahay uu sii dhalay ee khaliiluraxmaan ka soo jeeday macnaha nebi yuusuf waa nebi alleh oo haddana ka soo jeeda min sulaalati alambiyaa tarankii iyo tafiirtii ambiyada oo aabbihii ayaa nebiya oo waa ina yacquub awowgii ayaa nebiya oo waa ina isxaaq waxa weeyaan awowgiisii saddexaad ayaa nebiya oo waa ina ibraahim oo waa yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu khaliil raxmaan ibraahim marka waxa uu yidhi taa haddaydaan doonayn dee sharafta iyo nasabka aada u jeedaan yuusuf waa nebi ilaahay soo diroo ambiye ilaahay ka soo jeeday qaaluu laysa can haada nas'aluk waxay yidhaahdeen rasuulkii allow taana kuma weydiinayno qaala facan macaadini alcarabi tas'aluunii waxa uu ihi haddaba ma carab usuusheeda iyo nasabka iyo reerahay ka soo kala jeedaan miyaa taa i waraysanaysaan khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faqhuu waxa uu ihi haddaba kuwa haddaad carab iyo jilibyadeeda aad i weydiinaysaan kuwa jaahiliyada markay ahaayeen ugu fiicnaa ayuunbaa islaamka markay soo galaanna ugu fiican hadday diinta iyo shareecada ilaahay fahmaan walaalayaal hada alxadiid waxa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay aayadda horena ay noo sheegtay waxa alla uu qiimaynayo ee miisaan lagu helaa inay tahay taqwa allah faallaahu laa yanduru ila alnasabi wala alxasab walaa yanduru ila almaali wala aljamaal wa inamaa yanduru ila alquluubi waalacmaal ilaahay subxaanah ma eegayo nasabkeenna iyo sharafta iyo reerka aynu ka soo jeednaa sida uu yahay ma eegayo xoolaheenna iyo quruxda iyo qaabkeennu sida uu yahay laakiin ilaahay waxa uu eegayaa uu inagu qiimaynayaa oo agtiisa aynu miisaan iyo karaamo kaga mudanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo hadba diintiisa sidaynu ku nahay waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kama fii muslimi min xadiidi abi hurayra ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay qaabkiinna iyo xoolihiinna ma eegayo oo taasi tu aad qiimo iyo abaalmarin ku mudanaysaan ma aha xoolahaad doontaan dhaqda quruxdaad doontaan yeesha cadadkaad doontaan yeesha taasi qiimo iyo miisaan ma leh wa inamaa yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum waxa ilaahay eegayaa uun oo abaalmarinta iyo waxa uu idin siinayo uu ku sababaynayaa uun qalbigiinna waxaad ku haysaan iyo camalkaad xubnaha ka qabanaysaan labadaa meelood baa alla eegayaa subxaanah maxaa qalbigaaga ka buuxa ma ilaahay towxiidkiisa iyo sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mise shirki iyo bidac iyo qabiil iyo qurun ayaa ka buuxa halkaasuu ilaahay taalacanaya waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu eegayaa maxaad qabanaysaa camalkaaga iyo cibaadadaadu waa maxay ma wanaag iyo khayr baad ka shaqaynaysaa mise xumaan iyo xaaraan ciyaadan billaah walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yihi slى الlahu عalayhi wasalam kama fii muslimi min xadiiثi ciyaad bni ximaar in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xatىa laa yabgiya axadu عalى axad walaa yafkara axadu عalى axad waxa uu nebi moxamed yidhi calayhi afضal الsalaaةi wasalaam ilaahay waxa uu ii waxyooday an tawaadacuu inaad isdhul dhigtaan oo aydaan isweynayn oo kibir iyo isqaadqaad aydaan la iman التواaضع إن التواaضع من khsاaل المتقي وbه التقي إلى المعاaلي يرتقي تواaضعa iyo ilaahay in laysku dhuldhigo laysku duleeyo waa صiفaatka lagu yaqaano addoommada ilaahay ka cabsada isaga ayaana darajaadka sare lagu fantaa oo lagu gaadhaa maن تواaضعa للaahi رaفaعaه اللaه ninka alla isu dhuldhiga isu duleeya ilaahay kor buu u qaadaa laakiin ninka isla weyni iyo kibir qaada ilaahay waa duleeya aljazaءu min jinsi اlcamal waxa uu nebi moxamed yihi salى اllahu عalayhi wasalam in allaha awxaa ilaya an tawaadacuu ilaahay waxa uu ii waxyooday inaad tawaaducdaan oo ilaahay isku dhuldhigtaan oo isku duleysaan ilaahay in la ysku dhuldhigoo laysu duleeyaa waa gaayaة اlcizi wاsharaf waa ciziga iyo sharafta ugu saraysa la gaadha waa atawaaducu lilah waxa uu nabigu yihi xataa laa yabgiya axadu calىa axad si aan qofna qof kale ugu kibrin oonu ugu xadgudbin oo qooq iyo kibir aanu ugu doonan walaa yafkara axadu calىa axad ruuxna aanu ruux kale ugu faanin ninna si aanu nin kale ugu faanin oo aanu kibir iyo qooq iyo xadgudub ula tegin waxa ilaahay ii waxyooday in la tawaaduco waayo kibirka iyo isla weynida ayaa keenta faanka iyo waxa weeyaan xadgudubka waxaa kaloo rasuulku yihi slى الlahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixi اljaamici min xadiiثi bni cumar yaa ayuha الnaas ina allaha qad adhaba cankum cubiyaة اljaahiliya watacaadumaha bاlآaabaa faالnaasu rajulaan rajul bar taqiy kariim calى اllah wafaaجir shaqiy hayin calى اllah والnaasu banuu aadam وkhalaqa allahu aadama min turaab waxa uu nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam yaa ayuha الnaas dadkiiow ina allaha qad adhaba cankum cubiyaة اljaahiliya ilaahay waa idinka tegsiyo uu idinka zuuliyey isla weynidii jaahiliyada iyo cadamadeedii wa tacaadumahaa biaabaa'ihaa iyo isla weynidii waxa weeyaan aabbayaashooda iyo nasabkooda ay iskula weynaayeen ee ay ku faanayeen taa ilaahay waa idinka tegsiiyo oo idinma ogola oo islaamku waa baabi'iyey waanu buriyey arrinta noocaasa waxa uu nabigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam faالnaasu rajulaan dadku waa laba un mid saddexaad ma leh rajulu barun taqiyu kariimu calى اllah ruux samafal ah oo wanaagga sameeya oo ka shaqeeya oo ilaahay ka cabsanaya oo ilaahay agtiisana karaamo iyo sharaf ku leh wa faajirun shaqiyun hayinun cala allaah iyo mid xumafalo ah oo guul daraystay oo ilaahay agtiisa ka liito oon qiimo iyo qadar ka lahayn waannaasu banuu aadam dadkuna waa ilmo nebi aadam oo aadam bay ka soo wada jeedaan oo asal iyo asaas u ah wa khalaqa allaahu aadama min turaab ilaahayna aadam ciid ayuu ka abuuray oo asalkeennu waa dhoobada ah iyadaa aynu ka soo jeednaa iyadaa laynaga soo saari doonaa iyadaa laynagu celin doonaa minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa iyada arladaa laynaga abuuray iyadaana laynagu celin doonaa iyadaana laynaga soo saari doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay haadihi alaaya asalkeenna iyo asaaskeennu arladaa inuu yahay halka laynaga abuuray minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa iyadaanu idinka abuuray iyadaana laydinku celin doonaa oo nin walba lagu aasi doonaa iyadaana mar kale laynaga soo saari doonaa yowma albacthi wannushuur walaalayaal waxa aayaadka iyo axaadiida aynu tilmaanay ay noo caddeeyeen in dadku ay waxa weeyaan labadaasu yihiin oo mid saddexaad aanay lahayn ruux wanaag iyo khayrka ka shaqaynaya oo cibaado iyo cabsi ku sugan ilaahay agtiisana karaamo kale iyo xumafalaha guuldaraystay ee ilaahay agtiisana dulliga ka ah waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ruux alla uu dulleeyeyna ree hebel baan ka soo jeedaa meel gaadhsiin mayso karaamo iyo sharaf ilaahay cabsidiisa iyo cibaadadiisa lagu helaa dadku dhammaantood asal keliya ayay ka soo wada jeedaan wax alla waxay isdheer yihiinna ma jirtoon ahayn ilaahay taqwadiisa nin walba ninkuu kaga badan yahay واستغفر مع الله تحيات إخوانكم الحمد في لله المنهج وحده أونلاين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من الأن... فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري ل- يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال دعوها فإنها منتنة imaamu muslim saxiixiisa waxa uu ku soo saaray xadiidka jaabir ibnu cabdilaahi uu warinayo waxa uu yihi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaanu la soconnay annagoo duulaan iyo jihaad waxa weeyaan ku jira markaasaa nin muhaajiriintii ka mid ihi waxa uu dabada ka laagay ama ka dhirbaaxay nin ansaartii ka mid ah ayaa xagga dambe uu ka laagay ama uu ka dhirbaaxay markaasaa ninkii mu- ansaariga ahaa waxa uu ihi yaa lal ansaar ansaarey yacni waxa weeyaan waa ii kaalaya oo tollaayay ama inay garab iyo gaashaan u noqdaan weeyi markaasuu muhaajirigiina waxa uu ihi yaa lalmuhaajiriin yaa muhaajiriinaay ii kaalaya markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi maa baalu dacwa aljaahiliya war baaqan aada isugu habar wacanaysaanee jaahiliyada lagu yaqaanay waa maxay waayo yaa bani fulaan ama ree hebel yaa ahay waxa weeyaan waa wixii jaahiliyadii hore lagu yaqaanay islaamkuna uu tirtiree uu baabi'iyey markaa nebigu dhawaaqaa markuu maqlay in ninkii ansaariga ahaana ansaar u yeedhanayo ninkii muhaajiriga ahaana muhaajiriin u yeedhanayo ayuu yidhi maa baalu dacwa aljaahiliya war baaqan jaahiligee laysugu yeedhanayaa waa maxay xaguu ka yimid markaasay yidhaahdeen rasuulkii allow nin muhaajiri ah ayaa nin ansaariya waxa weeyaan gacan saaray sidaas ayaa baaqani ku yimid markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi dacuuhaa fa innahaa muntina waar iskaga taga baaqa jaahiliga waa wax uraya oo qadhmuuna isaga taga annatan waa waxa uraya ee raa'ixada qadhmuun leh ayaa la yidhaha waa annatan ama almuntin marka waxa u ihi dacuuhaa fa inahaa muntina war baaqaa laysugu habar wacanayo iyo tollaayayda yaa ree hebelaay waa wixii jaahiliyada lagu yaqaanay waa wax uraya ee iskaga taga walaalayaal xadiidkaasi macno aada iyo aada u culus baa ku jira waayo labada nin waxay isugu yeedheen waa laba magacoo samaawi oo ilaahay samada ka soo bixiyey ansaar iyagu lamay bixina ilaahay baa u bixiyey muhaajiriinna iyagu lamay bixina ilaahay baa u bixiyey wالsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaari wاladiina tabacuuhum biixsaan labada magacba samadaa laga bixiyey oo laba magac oo karaamo iyo sharaf xambaarsan ayay ahaayeen magac aayar la yskala baxay sida kuweenna oo kale oon qiimo ku fadhiyin ma ahayn haddana labadii magac ee qiimaha iyo qadarkaa lahaa markii si khaldan loo adeegsaday ee laysugu habar wacday ee laysugu yeedhay nebigu waa u diido wuxuu yidhi dacuuhaa fa innahaa muntina magacuu alla ku magacaabay si xun marka loo adeegsaday haddii la yidhi dacuuhaa fa innahaa muntina waar isaga taga baaqa noocaasa iyo qaabka aada isugu yeedhanaysaan maxaad u malaynaysaan ku aan kitaab iyo sunno toona ku sugnayn marka laysugu habar wacdee laysugu yeedho ee tollaaya yaa ree hebelay lays yidhaahdana maxaad u malaynaysaa waxaa shaki la-aana wax uraya oo qadhmuun oo liita oo in laga fogaado ay mudan tahay inay تحيات noqonayso oo ka إخوانكم liita في منهج ولا لا يعلم.
أونلاين
alqabaliya ama reernimo in laysugu habarwacdo laysugu faano islaamku meel adag ayuu dhigay oo nebigu salى اllahu عalayhi wasalam kamaa fii muslimi min xadiidi xudayfa waxau rasuulku lahaa salى اllahu عalayhi wasalam kullukum liaadama waaadamu khuliqa min turaab war dhammaantiin waxaad u ahaateen ood ka soo jeedaan aadam aadamna waxaa laga abuuray ciiddaa iyo carada aad ku dul socotaan layantahiyanna qowmun yaftakhiruuna biaabaa'ihim waxa uu nebigu yidhi dad way ka hadhi doonaan oo way ka reebtoomi doonaan waanay ka joogi doonaan faanka ay aabbayaashood ku faanayaan ee anaa ree hebela iyo anaa bani fulaana laabta laysugu garaacayo arrintaa way ka joogi doonaan baa nebigu yidhi rag aw layakuunanna ahwana cala allahi min aljuclaan ama hadday arrinkaa ka hadhi waayaan waxay noqon doonaan kuwo ilaahay kala liita xayawaanka xaarwalwaalka aynu nidhaahno alatii tadfacu bianfiha natan ayaa nebigu yihi salى اllahu alayhi wasalam waa xayawaankaa noocaasa ee saxarada sankiisa ku riixaya yacnii ka wanaag iyo udgoon iyo sharaf inta uu ka fog yahay shaqadiisa ay noqotay saxaradaa inuu kolba dhinacu walwaalu u kaxeeyo walaalayaal rasuulku salى اllahu alayhi wasalam waxa uu xadiidkaa ku tilmaamay faanka beni fulaan iyo anaa ree hebela laysugu faano ee laysugu habar wacdaa haddii laga hadhi waayo in laga liidanayo oo laga hoosaynayo xayawaanka xaarwalwaalka la yidhaahdo ee saxarada sankiisa ku riixa walaalayaal waxa uu qofka caqliga li garanayaa dadku ummaddu hadday meel ka soo wada jeedo oo asalkeedu ciidda iyo dhoobada wada yahay maxaa laysugu faanayaa sow dhoobo dhoobo u faanaysa ma aha ma nin baa aabbihii iyo awowgii dahab iyo dheeman iyo fido iyo macdan ka duwan dadka dadka laga sameeyey kumaa wax kale ka soo jeeda kumaa odhan kara aniga asalkaygu ciiddaa ma aha bal aabbo kala sheegoon aadam ahayn aadamu khuliqa min turaabe waxay xaqiiqadu tahay waa arrin caqliga caafimaadka qabana ka fog cilmiga iyo shareecadana aan ku salaysnayn in waxa weeyaan nasab iyo reernimo laysugu faano nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi kamaa fii muslimi min xadiidi abi hurayra man baطa'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabuh ninka camalkiisu uu qayrkii ka reebee dadka camalkiisu uu ka ka reebo ee camalkiisii dadka kaga hadha lam yusric bihi nasabuh reerkiisa iyo nasabka uu ka soo jeedaa horo marin maayo dadejin maayo macnaha camalkaagu dadka hadduu kaa reebo ina hebel baan ahaa oo beni fulaan baan ahaa meel ku gaadhsiin mayso arrinta noocaasa waxaa kuu sii caddaynaya islaamku raggii rag ahaa siduu u kor yeelay iyo kuwii ahlu beytka ahaayee nebi moxamed adeerada u ahaayee nasabka iyo reerka wanaagsan ka soo jeeday sidii gaalnimada iyo shirkigu uu duleeyey laqad rafaca alislaamu salmaana farisin waxau shaacirkaasi lahaa falaa tatruki ataqwa itikaala cala anasab laqad rafaca alislaamu salmaana farisin wawadaca shirku nasiiba abaa lahab wuxuu yihi war cabsida ilaahay ha ka tegin adoo le reer wanaagsan baan ka dhashay waayo islaamku waxa uu kor yeelo cirka uu gaadhsiiyey salmaan alfarisi waxaan u duleeyo dhulka uu dhigay abulahab oo waxa weeyaan nebiga adeerkii ahaa wayna ka akhriyayna tabbat yadaa abi lahabin wa tab yacnii abulahab oo ahlu beytkii nebiga ka mid ahaayo qaraabadiisii ahaa ahlu beydnimadii iyo qaraabadii nebi moxamed uu u dhowaa ee quraysh iyo banu haashim uu ka tirsanaa dee waxba umay tarin dulli ayuu gaalnimadii ayaa dulli ka dhigtay oo dhulka dhigtay oo ka dhigtay mid ceebtiisa iyo canaantiisa ilaa qiyaamaha la akriyo tabbat yadaa abi lahabin wa tab salmaan alfaris waa kii kusoo halqabsanaya abilislaamu laa abalii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimin aabbahay waa islaamka mid kale oon u nisbo sheeganayaa ma jiro dadku ree qays iyo ree banu tamiim markay ku faanaan caqiidada islaamka ee saxiixii waa ta calan keliya ama raayo keliya ku kulmisay suhayb aruumi salmaan alfarisi bilaal ibnu rabaax alxabashi abu bakrin alcarabi wa xamsata alqurashi meel bay isugu keentay iyagoo siman oo ilaahay diintiisa ku siman salmaankii reer faris suhayb oo reer ruum ahaa bilaal bilaal oo xabashi ahaa abubakar iyo xamse oo qurasha qurayshiyiintii ahaa reer carbeed ayaa meel ay isugu keentay waxa kulmiye oo calan keliya raayo keliya ku kulmiyey waxa weeyaan caqiidatu laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuulu اllah ruuxa muslimka ah jinsiyadiisa iyo caqiidadiisa iyo tolkiisa dhabtiihi waa dadka mu'miniinta ah walidaalika nebi nuux inankiisii markuu khilaafee gaalnimo uu ku dhacay ee uu yidhi rabbigayow ina bnii min ahli wa ina wacdaka alxaq ilaahay muxuu ugu jawaabay inahu laysa min ahlika inahu camalu gayru saalix nebi nuuxow inakaagu ehelkaaga iyo tolkaaga ka mid ma aha waayo camal xun ayuu sameeyey tolkaa iyo ehelkaa waa inta ku rumaysee ku raacday caqiidada saxdii waa taa laakiin waxa weeyaan qabyaalada iyo casabiyada iyo reernimadu in waxa weeyaan la ysugu faanoo laabta la ysugu garaaco sharaf iyo derajo la moodo waa jaahiliyadii islaamka uu baabi'iyee salka uu siibay waayo dhaqanadoodii hore waxaa ka mid ahaayoo gabayadoodii ay ku soo halqabsan jireen wahal ana ilaa min khusayata in hawat hawaytu wain tarshud khusayatu arshudu waxaa shaacirkoodu odhan jiray jaahiliyadii hore ee reernimada u haystay waxa weeyaan waxa qiimaha lagu helo waxa midkoodu lahaa wahal ana ilaa min khusayata in hawat hawaytu wain tarshud khusayatu arshudu wuxuu yidhi anigu miyaan ahay ilaa reer beni khusaye mooye ma wax kalaan ahay anugu reerkaa khuseya ayaan ka dhashay waxa uu yidhi markaa reer khuseye hadday hanoonaanna waan hanooni hadday hallaabaanna waan la hallaabi caqiidadoodu taasay ahayd waatuu shaacirkoodu lahaa laa yas'aluuna akhaahum xiina yas'aluhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaana walaalkood marka dhibaatooyinku ay dhacaan ee uu soo qayliyo tollaayay uu yidhaahdo tollaayaydiisa iyo dhawaaqiisa daliil ma weydiiyaane horuunbay qoriga ka qaataan waata maanta meelo badan ka taagan in ninku markuu yidhaha yaa bani fulaan war maxaa dhacay baan la odhanay budka un dhinaca laga saaro walaalayaa waa caqiidat ljaahiliya waxaa midkoodu lahaa waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhadami waman laa yadlim innaasa yudlami ninka aan darkiisa ku difaacan hubkiisa waa laga duminayaa oo waa laga aasayaa ninka aan isagu dadka dulmiinna isagaa la dulmiyayaa macnaha waxaa xeer iyo dhaqan u ahaa ninka xoogga weyni ka itaalka daran inuu isagu xoolihiisa iyo xooggiisaba cuno alqawiyu yaakulu daciif waxa markaa ayaan daraa maanta jaahiliyadii islaamku kun iyo afar boqol oo sano in ka badan uu baabi'iyey maanta dhexdeenna inay ku soo noolaato waxa ayaan daraa maanta dimuqraadiyadda aada iyo aada loo buunbuuniye loogu faano waa madhab baatil oo ilaahay diintiisu beri ay ka tahaye waxyaabaha mujtamaceenna ay dib ugu soo noolaysay waxaa ka mid ah reernimadii iyo qabyaaladii reer reer waxa weeyaan in laysugu faano oo laysku colaadiyo oo laysku dhibaateeyo oo doorashooyinka iyo shirarka waxa weeyaan xisbiyada iyo intikhaabaadka iyo waxyaabaha dimuqraadiyadda la halmaalaa maanta waxaad moodaa reernimadii beri hore in laysugu habar wacdo laga durkay laga tegey inay maanta dib u soo noolayso nolol iyo dhiig cusub ay gelisaad moodaa waxaanay taasi daliil u tahay uun dee hal xaaraanihi nirig xalaala ma dhasho dimuqraadiyaddu xaaraan bay ahayd xaaraanta qabiyaaladana iyadunbaa dhalaysa waayo xaaraan xalaal lagama eego walaalayaal waxaa aada iyo aada munaasab inoogu ah inaynu sharafta diinteenna ku faanno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku tilmaamo uu yidhi waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin yaa ka hadal wanaagsan ka dadka ugu baaqa ilaahay xaggiisa ummadda ugu yeedha ee camal wanaagsan sameeya ee weliba ku dhaata ee ku faana ee ku soo halqabsada inanii min almuslimiin hada huwa sharaf waxa lagu faano ee sharafta lihi waa kaa maantana bahashu sida inoo xushay culimo iyo caamo midna kama nabadgelin waxaynu ku dhownahayba inaynu ku dhaadanno inu ku khudbadayno laakiin xaqiiqadu waxay tahay reernimada wanaagga iyo diinta iyo dacwada marka loo adeegsanayo waa khayr laakiin waxaa xaaraana in la ysugu faano in laabta la ysugu garaaco in dulmi iyo dowdarro laysku raaco oo la yidhaahdo mar hadduu beni fulaan yahay gar iyo gardarraba garabkiisaan ahay ta xaaraantii taa weeyi ta la rabo in laga waantoobo oo laga durkaano waa taa waxaa loo baahan yahay sharafta islaamka iyo qiimihiisa inaynu garanno taa aynu ku faanno oo aynu ku dhaadanno taasaa inoo khayr badan rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana wfi اlآakhirati xasana waqinaa cadaab الnaar allahuma اnsur اlislaama wاlmuslimiin وأdل الشhirك والمشhرiكين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowradaha cilmiga ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www manhaj online com